أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulus maanta idiin hayso kuwooda ugu door karoon waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraad ayaa laga helaya howlgallo lala beegsay cadowga allah oo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka laamuu ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya dowlado ay ka mid tahay xukuumadda xabashida ethoobiya ayaa lagu wadaa inay aqoonsi ku sheegsiiyaan maamul goboleedka gaalaraaca ee somalilan dowladda tanzaniya ayaa sheegtay inay xabsiga dhigeen saraakiil kenyaati oo doonaya inay ka gudbaan xuduud beenaadka u dhexeeya kenya iyo tanzaniya kulan looga arrinsanayay horumarka ka jira gobolada dhexe laguna bogaadinayay dilka sargaalkii xasuuqay bulshada degmada jamam ayaa ka dhacay degmada jilib ee wilasaamiga ee jubbada dhexe wafdi ka socda wilasaamiga ee baay ayaa booqday deegaano hoostaga degmooyinka baydhabo iyo buuraha kabe iyagoona kulamo la qaatay bulshada deegaanadaas mas-uuliyiinta maktabka dacwad wilasaamiga hiiraan ayaa kormeeray goobaha waxbarashada ee deegaanka show ee wilaayada hiiraan عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo khamiisa taariikhna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha rajab sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijri walaalaha iyaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan faahfaahino dheeraad ayaa laga helayaa howlgalla lala beegsay cadowga allah oo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka laamuu ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay howlgal qaraxa ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo waxaa lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah gaaraana kuwa isugu yeeray nisa kuwaasi oo ku socdaalaya mid ka mid ah waddooyinka magaalada baydhabo iyadoona allah fadligiisa qaraxasi khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta dhanka gobolka laamuu ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa ku burburiyeen xarunta shirkadda safaricom ee magaalada mangay ee gobolka laamuu ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya gebi ahaanba shirkadda ayaa la burburiyey waana shirkad ay leedahay dowladda saliibiyadda kenya dowlado ay ka mid tahay xukuumadda xabashida ethoobiya ayaa lagu wadaa inay aqoonsi ku sheegsiiyaan maamul goboleedka gaalaraaca ee somalilan faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen marwaan moxamed maalin kadib markii uu wasiirka arrimaha dibadda kanyaanka sahayuuniga ah uu booqasho rasmi ah ku yimid dalka soomaaliya isagoo ay weheliyaan ciidamo iyo diyaarado dagaala ay soo baxayaan warar sheegaya in dowlado hor leh ay aqoonsi siin doonaan maamulka isku magacaabay somalilan mas-uul amerikaan ah ayaa sheegay in aqoonsiga ay yuhuudda u fidisay maamulka somalilan uu la jaanqaadayo masaalixda amniga ee maraykanku ka leeyahay geeska afrika iyo la dagaalanka waxaa loogu yeero argixisada senator ter cruz oo ka tirsan baarlamaanka maraykanka ayaa tallaabada ay qaaday yuhuudda ku sifeeyey mid hore loo qaaday isagoo ugu baaqay maamulka trump inuu il gaar ah ku eego maamulka ridada somalilan dhinaca kale ilaa saddex dowladood ayaa la saadaalinayaa inay aqoonsi buuxda siiyaan maamulka ashaadula dirirka somalilan mas-uuliyiin iyo diblomaasiyiin ku sugan mandiqada geeska afrika ayaa u sheegay wakaalada wararka royters in dhowr dowladood ay qaadan doonaan mowqif la mid ah midka yuhuudda ayna aqoonsan doonaan somalilan dowladaha la filayo inay maamulka hargeysa u aqoonsadaan dowlad madax bannaan waxaa ka mid ah dowladda xabshada etoobiya hindiya iyo imaaraadka carabta inkastoo hindiya ay beenisay inay isku diyaarinayso ictiraafka maamulka somalilan haddana falanqeeyayaal ayaa aaminsan in hindiya ay aqoonsan doonto maamulka somalilan iyadoo la lolamaysa dowladda shiinaha maadaama ay isku hayaan dhaqaalaha geeska afrika dhammaan dowladaha la tuhursan yahay inay aqoonsan doonaan maamulka somalilan ayaa ka aamusay tallaabadii uu qaaday maamulka yahuudda jasaaka allaahu kheyran walaalka marwaan dowladda tanzaniya ayaa sheegtay inay xabsiga dhigtay saraakiil kenyaati ah oo doonaya inay ka gudbaan xuduud beenaadka u dhexeeya kenya iyo tanzaniya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame abuusheeba ciidamada dowladda tanzaniya ayaa xabsiga u taxaabay laba sarkaal oo ka tirsan ciidanka booliska dowladda saliibiyadda kenya kuwaasoo xilliga la qabanayay ku jiray iskuday ay ku doonayeen inay ku tallaabaan xuduudda labada dal warbixin uu soo saaray booliska lungalunga oo ka tirsan ismaamulka kawaale ee dalka kenya ayaa tilmaantay in labada sarkaal ee la qabtay ay kala yihiin batriga katinji iyo axmed cali kuwaasoo ka howlgelayay xafiiska dembiyada ee saldhigga booliska tononoka saraakiishan ayaa gacanta lagu dhigay lixdii bishan januari waxayna xilliga la qabanayay isku dayayeen inay ka gudbaan xuduudka u dhexeeya kenya iyo tanzaniya iyagoo xilligaasi ku howlanaa sidii boolisku sheegay inay soo qabtaan nin lagu magacaabo cumar cali oo ay ku eedeeyeen inuu si khiyaanaha lacag ku qaatay warbaahinta maxalliga kenya ayaa sheegtay in saraakiisha la qabtay ay ku hubaysnaayeen laba bastooladood oo min shan iyo toban qaad ah iyaga oo hubkooda wata ayaana la xiray walow warbixin dambe oo soo baxday saacadihii lasoo dhaafay lagu sheegay in dib loo sii daayey labada sarkaal iyo saddexda kenyaanka ah oo mid yahay darawalka gaariga ay wataan saraakiisha oo ay leedahay hay-adda horumarinta xeebaha kenya ayaa la sii daayey jasaaka allaahu kheyran walaalka abushiiba kulan loo gaaraysanayay horumarka ka jira gobolada dhexe laguna bogaadinayay dilka sarkaalkii xasuuqay bulshada degmada jamaame ayaa ka dhacay degmada jilib ule saamiga ee jubada dhexe faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen cuhmaan axmed dhuubu wuxuu ahaa kulan heerkiisu sarreeyey kaas oo uu soo qabanqaabiyey maktabka guud ee dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana martigelisay wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ujeedka kulanka waxa uu ahaa islamarkaana diiradda lagu saarayey wilaayaadka islaamiga ah ee galgaduud iyo mudug iyadoona lagu marti qaaday in badan oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah iyo mas-uuliyiin kale ugu horreyn kulanka oo lagu soo gudbiyey kormeerkii dhowaan qaar ka mid a culimmada ay ku tageen wilaayaadkaasi iyo howlihii dacwo ee ay culimmada ka fuliyeen wilaayaadka mudug iyo galgaduud culimada kale ah sheekh maxamed garaar iyo sheekh abu muslim ayaa ugu horreyn waxa ay ka warbixiyeen waxyaabihii u qabsoomay muddadii ay ku sugnaayeen gobolladaasi guddi dacwa oo dadka inuu khayrka gaarsiiyo ilaahay ugu yeeray subxaanahu wa tacaala iyo diintiisa loo diray oo dacwi ah oo nashaadgelin ka shaqaynaya una kuurgalaya xaaladaha ka jiro walaayaadka dhexe ee islaamiga ah sida galgaduud iyo mudug waxaana diray maktabka dacwada ila allah eheladeenna ku nool walaayaadka ee qaaliga ah geesiyada iyo halyeeyada ah allahna subxaanahu wa tacaala uu jebiyey cadowgiisa si loo hambalyeeyo ee loo bogaadiyo nafurnimada iyo geesinimada iyo sugnaadka iyo sumuudka ay ku qaabileen cadowga soo duulay korna loo qaado macnawiyaadkooda iyadoo loo marayo wasaa'il sharci ah oo kala duwan canaawiinkii baxay haddaan wax yar dul maro cumuuman sagaashan iyo sideed mawduuc ayaa baxay cumuuman meelaha ay ku kala aadanayd canaawiintaasna waxay ahayd alcaqiidatu waltawxiid waxaa ka mid ah ta'amulaat bacd aayaat min alqur'aan masaa'il min fiqhi lislaam waxaa ka mid ah duruus fi siyaasa sharciya waxaa ka mid ah duruus min azuhdi walraqaa'iq waxaa ka mid ah akhlaaqiyaadka iyo aadaabta waxaa ka mid a duruus min asira anabawiya waxaa ka mid muqhtaafaat min ataarikh alislami waxaa ka mid a annifaq walmunaafiquun waxaa ka mid a qadaya almucaasira waaxwaali alcaalam alislami walmuslimiin waxaa ka mid a addacwat wاdducaat waxaa ka mid a muxaadaraat si gaar ah canaawinteeda loo beegsanayay ukhuwa islaamiya waxaa ka mid a alusar wa tarbiyat alawlaad oo si gaara loo beegsanayay aljihaadu fii sabiili illahi wa makaa'id alacdaa cadowga iyo kaydka iyo shirqoolka uu samaynayo ijhaadkiisa in laga hadlo waxaa ka mid a fiqi lwaaqع in dadka looga hadlo waxaa ka mid a aduruus altadwiiriya waxaa ka mid a fan alidaara iyo qiyaadada oo dadka la barayo sheekh cabdulaahi abukhaalid waaliga wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa isagana ka warbixiyey xaaladda guud ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud iyo maraaxiishii kala duwaneed ee ay soo martay wilaayada lajinadii hadda warbixinta dhiibtay oo runtii safarka dheer ka soo martay gobolladaasi jazaakum allahu khayran jamiican runtii aad iyo aad baa ugu faraxsanahay mushaarakeynta ama ka qaybgalka kulankan noocan ah arrintan horta waxay tahay gobolladaasoo lagu warramaayo walaaye ahaan ta'yiid ama xoojin macluumaadka meesha ka jiro fursad weyn ayay noo tahay arrintaasi runtii mawduucaas horta hadda xamlada ku saabsan oo afartii sano wax kala dhow hadda lagu joogo waa mawduuc cariiq ah oo billaaran wax hadda maaragtay lagu soo koobi kara ma aha daqiiqooyin waxyaalaha meesha lasoo maray iyo qiibaha ay lahayd xamladaasi walaayada galgaduud iyo mudug ay akhyaarta hada tagaan kolley marka layska yidhaahdo dhulkaas gobollada dhexe saas daraaddeed marka galgaduud maaragtay taariikhdeeda iyo xagga maaragtay dhankaasi runtii aad baa u horreydaa xilligii midow maxaakim lagu soo bilaabo ilaa dhexdan dagaalla ka socday dhulkaas waa la yaqaana ummadda kolley dhammaan horta waa ummaddan mujaahidiinta ee maanta oo walaayaadka islaamiga ah rag halganka ka qayb qaatay oo maaragtay geesiyaal ah culimo badan iyo mas-uuliyiin kale ayaa kulanka ka hadashay waxaana warbaahinta islaamiga ah landalus ay soo gudbin doontaa cododkaasi jasaaka allahu khayran walaalka cuthmaan wafdi ka socda islaamiga ee bay ayaa booqday deegaana hoostaga degmooyinka baydhabo iyo buurhakab iyagoona kulamo la qaatay bulshada deegaanadaas walaalkeen bashiir muxudiin wuu eemanaya warbixintaasi inoo faahfaahinayo wafdigii ka socday maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay muddooyinkii lasoo dhaafayna waday socdaal iyo kormeer isugu jira qiimeen iyo indheendheen iyo ukuurgelidda xaaladaha guud deegaanada ay wilaayadu maamusho socdaalkan ayaa ujeedkiisu ahaa xoojinta xidhiidhka maamulka iyo bulshada dhegaysiga baahiyaha jira iyo gaarsiinta adeegyo aasaasi ah oo bulshada racyada u ah maamulka wilaayada islaamigaah ee baay ay u baahan yihiin kadib markii wafdigan uu ka soo gudbay deegaanada hoosaga magaalooyinka diinsoor iyo ufurow markan waxa ay gaareen deegaanada hoosaga magaalooyinka baydhaba iyo buurakaba si gaara waxay booqashadooda diiradda u saartay deegaanada bisiqacadde sigle iidaale iyo magaalada darandoole intaas ka horna wafdigu waxa uu howlala mid ah howlihii ay ka soo fuliyeen deegaanadaas ay gaarsiiyeen bulshada ku dhaqan deegaanada hoosaga labadaasi degmo intii ay ku sugnayn degmada buurakaba waxay wafdiga ay kulamo gaare la qaateen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee deegaanada hoosaga buurakaba culimmada waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kulamadaas ayaa si la mid ah kuwii ka horeeyey wuxuu wafdiga uu ku ogaaday arrimo badan kuwaasoo si gaara diiradda u saarayay waxbarashada caafimaadka roobyarida iyo xaaladda guud ee dadweynaha waxaa ugu horeyn warbixin ku aadan kulamadaas idaacadda islaamiga andalus siiyey kusimaha suldaanka beesha eelay suldaan aadan isaaq isagoo ka sheekeeyey nuxurka waxyaabihii lagu gorfeeyey kulanka aragtiyada bulshada iyo siday u arkaan dowrka wafdiga iyo maamulka wilaayada oo ay martigeliyeen iyo meeshaan booqday walaayada islaamiga baay gudigiiha soobedi degmada buurhakaba deegaanka bisicadda yahni boowati in badan muslimiinta maamulaasa inayo waraysto xog waraysi bajari walas waraysi waraysi kubacda ilaahayba kama hasan eed eed bah lahaana waayan intii oonay talaha dartin mas-uuliyiinta hadiraan jazaakum allahu khayran lana walaayada islaamiga baay waaligeen oo jacfar jazaakum allahu khayran ba lana si juhdigii oonay ee dadka shacabka iyo mas-uulku eyin iyo nkuwargaban geeke man kastoo maclimiin haatoy ugaasiin haaden ganacsata haatoy xataa dadwaayaliin ahaaday waxgarad haadoy ummata muslimiinta dhan kulligii dhan warwaraysidi wali xogana gudiguba handhiibni waliyaho siiyo yoonahay ciladii oonahay isgafi nidaaman jaran bawarka handhiibni meelana jazaakum allahu khayran siiyo hataani ninkoan eedeedan mahasinin tan kaleed walaalihii maktabka caafimaadka jazaakum allahu khayran dhana yoona daawo iyo baninsheenen dadka muslimiinta dawbaaslisheen muslimiinta la siyaay yoona maylayn jazaakum allahu khayran intii hadhiibli bedeli khayrga wallaha sii sidoo kale waxgaradka degmada buurhakaba ayaa muujiyey mowqifkooda ku aadan garab istaagga jihaadka iyagoo adkeeyey midnimada iyo wadajirka bulshada unoo ah beele reereelayeenna ma ilaahay karaji doongne walaha taliko oo waadaw oo lileya dhibka ii miilusaylig sheegaw ma ilaahay karajayane inti ilaahay noo guursi uma madaaskabacdijay unun kaashino mujaahidiinta kaalino wariibe tabaree istidaaciuna aboodno jihaadka ka qeybgalno meeloonsa hata gaaladadankarabaasa buurhakabo si meelosay diinsoor may fadaaniho bilaahay karaalnagd unoo beesha reer eeray eno arrintaasay iidan ka qeyb gaadano jihaadka ka ka qeyb gaadano naf iyo maalba meel elmeelila fadaw muslimiinta mujaahidiinta diyaaraan leena ka garab galaana baririidie hoobnana ara baaliyaatinna buurha kabila dhawa diyaar hanagdana ara diyaaraena rijaalan wanisaan ya diyaarkeena lanhata ilaahay ka baraka riid maraw majara taas insha allahu tacaala mujaahidiinta saasana ogaada soo bilaahay karaal nagada dhanka kale wafdiga ayaa deegaanada kale ah bisiqacde sigle dalandoole iyo iidale waxay gaarsiiyeen adeega caafimaad kaasoo ay ka faa'iidaysteen dad aad u fara badan boqolaal qof waxa ay heleen baaritaano caafimaad waxaana la siiyey daawooyin iyo talooyin caafimaad oo muhiim ah magaca xasan ibraahin tuulada bascadda waa deegaankayga mujaahidka oo daawada noo keena oo muslimiinta ahna kor allah ka dhiga gaalkana hoos allah maraya intiiba mujaahidka soo horjeedoo dhanna cagta ka hoos allah maraya mujaahidka kor allah ka yaala caafimaadkuna ununkuna allah noo oo uyag ay noo keenaan allah noo daaweeye cabdiraxmaan maxamed caliyaaliyare jirinaay deegaanka dolondooli rooga markan kaadida iyo hirinayti ee dhakhaatiir walaayada islaamiga hadirtiyanin koyti walna kaabili daawili isii farxadayna alxamdulilah geeka eeda ansarayta ilaahay adaawada noo jibiye caafimaad khayr qaban unuun ilaahayna sii iyo barwaaqo iyo bashar ano magacayga la raaw maxamed bare aadan wayba roogna deegaanka sigla ee gobolka ambaay gaar ahaan degmada buurakabe walaal islaamku may baan hinshaan tahay daawo tayo leh oo maasha allah yaan hinshaantii way baan kama handagaane intii khibraddan iyo ha ku shaqayta ilaahay ha barakhay anoo magaaga ilaraag u reeyay iidaas malilaahi dadka ku noolay degmada buurakaw geesiye deegaankana saglay iidaa maxaa sinyan hana boogadan daawo tayo leh hinshaaneen inkastoo meelo meelo gees aata bukaanshana badanyi isbitaalaana ku jart iidaa maxaa sinyan way balanaha gacan fuura ka dhawaada ilaahay sin barakaay gaalaala jiibi mujaahidiinta kordhala ku yeela socdaalka wafdigan ee deegaanada hoosaga degmooyinka baydhabo iyo buurakaba waxa uu muujinayaa dadaalka joogtada ah ee maamulka wilaayada baayo ugu jiro la socodka xaaladaha dhabta ah ee bulshada xoojinta wadashaqaynta iyo adeegyada asaasiga ah oo la gaarsiinayo dadka danyarta jasaaka allaahu khayran walaalka waman mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa kormeeray goobaha waxbarashada ee deegaanka show ee wilaayada hiiraan faahfaahinta warkaasi waxaa ku ibaadeysanaya walaalkeen cabduqaadir rabbaani wafdi uu hogaaminayay maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa howlo kormeer ah iyo nashaadgelin ku soo maray deegaanka show ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan jowladan uu maktabka ku soo maray degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan ayaa loogu magacdaray nushatul-ikhwaan fii rawdaati alqur'aan shicaarkeeduna uu yahay alqur'aanu xujatun laka aw calayka qeybaha ardayda ee ka faa'iidaystay ragga iyo dumarka ayaa tiro ahaan waxay gaarayeen siddeed boqol iyo siddeetan oo ka mid ahaa ardayda ka socotay madaarista qur'aanka qaybaha maraakista macaahidda iyo sidoo kale mucalimiinta wax ka dhiga madaaristaas wafdiga ayaa madaarista qur'aanka su'aalo ku weydiinayay ardada wax ka dhigata kuwaas oo lagu imtixaanayay qur'aanka iyo funuuntiisa
aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعون intaas kadib wafdiga ayaa kulamo gaargaar ah waxa uu la qaatay qeybaha bulshada deegaanka kaas oo uu kala hadlay sidii waalidiinta ay u xoojin lahaayeen dardargelinta barashada diinta islaamka maasha allah xamladan aad bay u fiican tahay baraarujin fiicanana siisay sababtoo waxaawaa in waxaan ogaanay in naladaba joogo waxaan hayno in nala baarayo baan ogaana wallaahi imtixaanaad baan laga qaada ilmaha anagoo wili xataa dugsi waa nala imaa anagoo iskadhex joogno waxaan allaha dugsi haye gurdigaada keenso waan keensanay waxaan la ogaaday in yacni waxbarashadana heerkay taagan tahay annaga iyo guddigeen iyo dadka dhan maktabkana waa ogaaday meeshaan taagannahay walilahi alxamdun waan ku waanu ku mahadinaynaa alxamdulilah annagoo ah gabdhihii daaciyaadka deegaanka show waxaa nagala la hadlay qodobo dhowr ah ay ka mid yihiin aqwaalu salaf iyo zaadu daaciyata ila allah alxamdulilah ilaahay subxaana wa tacaala ku mahadsan annaga si aad ayaan ugu faa'iidaysanay ayagana ilaahay subxaana wa tacaala haka abaal mariyo annagana waxaan u taagannahay inaan dacwadaas sii laba laabno markii horeba waa wadnay haddana aan sii laba jibaarno ilaahay subxaana wa tacaala annagana ilaah naga dhiga kuwo qaato ku dhaqmo aleyh wasalam maalmahan waxaa ka socday degmada show tafaqud oo diinta iyo qur'aanka lagu tafaqudaya ee qur'aanka barashadiisa ama xifdintiisa ama qoryaalkiisa nooc kastoy tahay qur'aanka ayaa yaantan tartan ah lagu jiray dad wafdi e oo maktabu dacwa ka tirsan ee noo yimid ayaa noo joogay oo aan ayaantan soo dhoweynay ee dugsiyada imtixaanaadka qaadayay way mahadsan yihiin jasaahum allahu khayran waxaana codsanaynaa inay marar badan nagu soo noqnoqdaan oo intaas ay nooga ekaynin marar badan ay nagu soo celceliyaan ayaan mataqaanaa codsanaynaa si diinta ilaahay iyo kitaabka ilaahay kor looga qaado barashadiisa tacliintiisa iyo xifdintiisa iyo kulli wax kasta oo barashadiisa si kor looga qaado daraaddeed ayaan ka codsanaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ugu dambayntiina xamladan ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan uu kobcin ku waday sare u qaadista barashada cilmiga jasaaka allaahu khayran walaalka cabduqaadir rabbaani guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkii duhurnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus maanta waan ageentaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka duhurnimo andalus waxaa inoo suurtogeliye waan ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumasantiin dhegeysiga warka duhurnimo andalus allah subxaana wa tacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh وجهادكم مبارك